Suuqa lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala xaafadda Buundweyn ee magaalada baladeyna ayaa laga dareemayaa sare u kac xooggan oo ku yimid qiimaha khudaarta ka dib markii ay yaraadeen khudaartii la keeni jiray suuqyada khudaarta ee magaalada baladeyna. Jerrycanka yaanyada ayaa la iibiyaa sided doolar halkii laga iibin jiray qiimo dhan sedax doolar. Liin dhanaanta birmadeeda ayaa la iibiyaa qiimo dhan sedax doolar halkii laga iibin jiray laba doolar. Bocorka halkii saxaba ayaa la iibiyaa qiimo dhan laba doolar halka markii hore laga iibin jiray hal doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya khudaarta ayaa raadiyo beelo uga warramaya waxyaabaha sababay sare u kaca khudaarta.
Magacaygu waa Maryan Sheikh Cabdi Cigaal joogto gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. Haddii aan warbixin kaa siiyo khudaarta magaalada Beledweyne hadda way kacsan tahay saddex bilood ka hor say ahayd iyo hadda hadday kacsan tahay. Barbarooniga keelada waxaan iibsanaa dhibic toddobo awal halkaan iibsanaynay dhibic saddex. Keelada baradhada hadda waxaan iibsanaa dhibic sagaal awal halkaan iibsanaynay dhibic lix. Kiishka hadda boqol iyo toban doolar uu joogaa. Sare kacan khudaarta ku timaada waxaa sababay dalagii oo say tahay aan u soo go'in iyo beerahoo jiraday basashoo kale waxaa ku dhacay cudur lale maroojiye say godka ugu jirto dabaday ka bololaysaa xooggeeda wixii ka soo go'aaba basiid noqonaya baradhada waxaa qaaliyeeyey waddankeena kama baxdo waxay ku timaadaa dhoof dhinaca Itoobiya ayadana roobab ka da'ay iyo waxyaabaha noocaas ahaa loo aanaynaya inay qaalowdaan iyo canshuuraadkiiyo faraha ka bato khudaarta waxaa kaloo too qaaliya xawaajiga iyo toonta awal waxaan iibsan jirnay kiiladii laba doolar iyo lixdan senti hadda waxaan iibsanaa saddex doolar iyo siddeetan ayadana waa qaali ayaga dalka dibaddiisa nooga yimaadeen waxay qaali u yihiin labadaas bocorka gaduudan waxaan iibsanaa xabadka barimada laba doolar ka ku xigo hal doolar iyo soddon ka ku xigo dhibic siddeed dhibic lix awal waxaa la iibin jiray midaadan qaadi karina isaga iibsanaysa hal doolar hadda waa ka kulul yahay sidaas khudaarta wax yaroo sarakaha maama ku imaaday baradhada waa dhibic todobo basasha waa dhibic sideed leedhanaanta birmihii suguntaa loo kala tarayaa suguntada waa laba doolar birmada waa saddex doolar iyo bar kabaayda oo kabsartaana waxaa waaye nus doolar barbaroonin kelidi waa dhibic sideed basbaaska waa dhibic toddobo qaalina waa jiraa raqiisna waa jiraa laakiin way isdhex taallaa waxaa sababay qoryaxeydkiyaa si fiican loo gudagalay wax kasta way jilaadsadeen gubiga waa biyo yareeyey sidaas darteeday mataqaanaa wixii ay isku bedeleen dalagii waa yaraadoo biyo badan wax lagu tabcami jiraan hadda xilliyada ay khudaar badan imaanin suuqyada khudaarta baladeyna waxaa sare u kac ku yimaadaa qaybo ka mid ah khudaarta taasi oo saameyn ku yeelata bulshada danyarta